إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal ku soo dhowaada warka idaacadda islaamiga ha alfurqaan qodobadii sannadda hornimadan waxaa ka mid ah iskahorimmadii u dhexeeya ciidamada xukuumadda etoobiya iyo kuwa qowmiyadda amxaarada ayaa waxay ka socdeen gudaha dalkaas dadka ku dhaqan deegaanka baardheere ee duleedka magaalada beledweyne ayaa soo dhoweeyay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee dhowaan la wareegay gacan ku-haynta deegaankaas bulshada ku nool deegaan hoostiga walaayad islaamiga ah ee baay ayaa goob fagaara waxay ku daawadeen filimkii galcad kaas oo lagu soo bandhigay xasuuqii loo gastay ciidamada danaba ee uu maraykanku ku shaqaysto faahfaahin dheeraada ayaa waxaa laga helayaa qarax ciidamada kenya looga gubay gaari ciidan kaa oo ka dhacay duleedka magaalada mandheera ee dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato halka oo khasaare dhimashee dhaawacle uu ka dhashay ciidamada xarakadda shabaabul mujaahidiin ayaa askari ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka waxay ku dileen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho mid ka mid a askar loogu talagalay inay etoobiya xuduudbeenaadka difaac uga noqdaan oo soo baxsaday ayaa soo gaaray walaayadda islaamiga ah ee bakool dibadbaxyo rabshado wata ayaa mar kale waxa ay dib uga bilowdeen waddanka kenya kuwa oo saamayn ku yeeshay ganacsatada soomaalida ah ee ku dhaqan xaafadda islii ee magaalada nairobi inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن iskahorimaadii u dhexeeya ciidamada xukuumadda etoobiya iyo qowmiyadda amxaarada ayaa waxay ka socdaan gudaha dalkaas maxamed amiin ayaa warkan faahfaahinaya wararka ka imanaya dalka etoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ay qaar ka mid ah deegaanada amxaarada ka dhaceen iskahorimaadyo u dhexeeya xukuumadda iyo qowmiyadda iskahorimaadyadaan ayaa ka dhashay go-aankii uu abey axmed ku kala diray ciidamadii liyubolis kaasi oo ay kasoo horjeesteen amxaarada abey ayaana waxa uu isku dayey inuu si kale u dhigo hadalkiisii ahaa kala dirista wuxuuna sheegay in dib u habeen lagu sameynayo ciidanka laakiin arrintaasi kuma aysan qancin deegaanada qaarkooda amxaarada oo ugu cadcad kuwa diiday baabi'inta liyu boolis ayaa dagaal hoosaad la galay dowladda waxayna isku dayeen inay afgembiyaan maamul goboleedka gobolladooda sidoo kalena waxa ay dileen hogaamiye ka tirsan xisbiga abey gaar ahaan kuwii u xilsaarnaa amxaarada intaasi oo dhacdooyin ah kadib wuxuu abey go'aansaday inuu beegsado dadka hormuudka ka ah hawshan waxaana lasoo sheegayaa in ku dhowaad konton siyaasi oo amxaaro ah xabsiga loo taxaabay sidoo kalena uu jabsaday god ay hub ku qarsadeen amxaaradu inkastoo amxaaradu ay ka wada siman yihiin cadaawadda ay u qabaan xukuumadda adis ababa haddana waxaa ka tegay oo ka cararay madaxweyne goboleedkoodii oo in muddo ah ku sugan adis ababa kaasi oo ka baqay in lagu tuhmo hawshan ka dhanka ah dowladda ee ay talisku wadaan laakiin iyaguna waxa ay sheegayaan inuu yahay nin xabsi guri ku ah caasimadda abey ayaa ciidamo dheeraad ah u diray goondhar iyo magaalooyinka kale ee la midka ah iyada oo uu ka gaashaamanayo falcelinada iyo dabinada uga iman kara amxaarada amxaaraduna waxa ay ka shakisan yihiin heshiiskii ay reer galbeedku dhex dhigeen abey iyo tigreega iyaga oo ka baqanaya in doorashada soo socota talada waddanka lagu soo celiyo tigreega oo ay cadaawad daran kala dhexayso dad ku dhaqan deegaanka baardheere ee duleedka magaalada beledweyne ayaa soo dhoweeyey ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee dhowaan deegaanka la wareegay sida warkan uu ku eegayo maxamed ciise deegaanka baardheere ee duleedka magaalada beledweyne bulshada ku dhaqan ayaa si weyn usoo dhoweeyey ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo maalmo ka hor la wareegay deegaanka kadib markii ay isaga carareen ciidamo maleeshiyaad ah oo halkaa ku sugnaa iyagoo ka cabsi qaba inay la kulmaan weerar soo afjarid ah oo kaga yimaada dhanka xarakada al-shabaab oo loogu bartay inay geysato weeraro xoogan oo ay ku qaado saldhigyada ciidamada dowladda federaalka si sharaf leh ayaan usoo dhoweynay mana jirto dhibaato ay ka geysteen ama ay ku hayaan al-shabaab deegaanka sidaasi waxaa yidhi qaar ka mid ah odayaasha deegaanka annaga waxaa la yidhaha axmed xasan iigow deegaanka aan jooga waa ku dhashay waxaa la yidhaha baardheere deegaanka haddii ilaahay ku ron yahay wax badan oo qalqala waa soo mariyey adigu haddii ilaahay ku rogayo laakiin meeshaan baardheere la yidhaa nimanka la yidhaa shabaab weli waxay u dhibeen ama haddii ilaahay ku ron ay ku dhibaateeyeen si haddaan adduunka ay joogeen oo haddaan dhowrkii sanay waddanka ay joogeen haddii ilaahay ku ran yahay ama ha dhowaadeen ama ha dheeraadeen wax shabaab tuuladan baardheere sideedaba uu u dhibay la heli ma horta si sharaf lahaan usoo dhoweynay shalay sidoo kale dadka deegaanka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab deegaankaas soo gaaraan waa deegaanka baardheeraan joogaa tuulada aan ka mid ahay ragga shaayi loo yimiday niman sharaf leh oon qadaadur lahayn waa sharaf leh ahay annaguna waa soo dhoweynay shalay adiga kow iyo tobankii saac ayay noo yimideen ama tobankii saac meelahaas haddii ilaahay kuu ran yahay ilaa yowmin haada waa kala warqabnay waana isla joognay maanta oo dhan waa isla jirnay wax haddii ilaahay kuu ran yahay annaguna haddaan xaggooda wax boora baleema iyo wax haddii ala kale midnaba nagama gelin ayaguna haddaan si wanaagsan oo aad iyo aad u qiimo badanay haddii ilaahay kuu ran noogu yimideen noona soo dhoweeyeen annaguna waa ku soo dhoweynay haddana waa isla joognaa ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaad yar ee la socday ayaa dib ugu firxanaya meelaha ay kaga soo duuleen wilaayaadka islaamiga ah kadib markii duruufo kala duwan ay soo wajaheen iyo weerarada waaweyn mujaahidiinta al-shabaab oo isxigxigay oo ay ku qaadeen xerooyinka ciidamada dowladda federaalk kaasoo jab xoogan kasoo gaaray sababayna inay furmo badan ka baxaan oo ay ka mid tahay deegaanka caliyabaal ee wilaayada shabeellaha dhexe bulshada ku nool deegaan hoostaga walaayada islaamiga ah ee bay ayaa xalay goob fagaaraha waxay ku daawadeen filimkii galcad ee lagu soo bandhigay xasuuqii loo geystay ciidanka danab ee uu maraykanku ku shaqaysto maxamed mudey axmed abu muslim ayaa warkan faahfaahinaya boqolaal dadweyne oo ku dhaqan deegaanka bisig cadde ee hoostaga degmada buurhakaba ee wilaayada baay ayaa xalay meel fagaare ah ku daawaday filimkii galcad oo ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadkii daawaday filimkan oo aad ugu farxay guuldarada ka soo gaartay ciidamada dowladda federaalka oo ku faanayay ciidamada danab kuwaasi oo ismooday in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay loodin karaan dadka ku dhaqan deegaanka bisig cadde ayaa aad u soo dhoweeyeen filimka haddaba waa kuwan bulshadii xalay daawatay filimka oo ka warbixinayaan waxyaabaha ay ku arkeen jabka weyn oo gaaray ciidamada dowladda federaalka anuu magacay abshir maxamed ibraahim oo rogo deegaanka bisqada ma ilaahay subxana wataala aan ka maxadiyaane bashaaradan degdega ilaahay subxana wataala inay deersay oo in sheegadan koreerna murtadiintii roogday budbud ilaahay subxana wataala meeliyeeda ka halaagi ma ilaahay subxana wataala karajayaana in
bismillaah allah tabaaraka watacaala ayaa kama hadsan dagaalkun geegga ilaahay subxaana watacaala mujaahidiinta unfududaay budbud unfududaay ilaahay subxaana watacaala ayaa kama hadsan wayleenaa ilaahay subxaana watacaala isiin kaalmayo barnaamij meelaadakawada imailka sii fayla inta ilaahay siin deersii doona yaa ilaahay ka rajeeyaana eed yaadana ka faraasan insha allah asalaamu calaykum waraxmatullah muslimiinta meelba roogta dhammaan mayba maarne andiraane haniid oo maarne farax badan ini maarne odowgii ilaahay iyo odowgii muslimiinta dhammaantiyoba ini maarne geeka galanyaal maarne ilaahay mu'miniintiis galanyaasho laka cadaabi haddana laka cadaabi doona marda mar lamaad iyo mar saddexadba mayn sheegana gaalada meel biyoo roogaan meel magaalolay roogeenna miiglay roogeenna jidlay surinaadeenna idooshalay roogeen ini maarne idoo xasiinka galaana taasa ogaadasan wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah alxamdulilah rabbilcaalamiin horta eriyadanmaqaymablaray xasan maalan kadirelyara deegaankaanaga soon walbo basgaado degmada basgaado walbo basgaadana idaada safaylalinka dhegaysaday walbo maasha alxamdulilah farxadda walaalaha muslimiinta mana eriyada mana la socdaan walbo adowka ilaahay subxaana wa tacaala oo hukmeeye malaraay budbudla kaxasuugana walbo ilaahay subxaana wa tacaala mayban anka baryanantus ilaahay halaag anka ziyaadi walaalaha mujaahidiin maana meelasay dagaalka ka socdan inta ilaahay subxaana watacaala guul iyo malaagina handijiya ilahi subxana wataala filimkan ayaa meelo badan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah laga daawaday iyadoo aad ay u bogaadiyeen dadkii daawaday faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa qarax ciidamada kenya gaari looga gubay kaa oo dhimashada dhaawac sababay kana dhacay duleedka mandheera warka iyo war kaleba waxaa inoo haya haashim cabdinaasir waxaa sii kordhaya khasaaraha gaaray ciidamada kenya kuwaas oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qarax uga burburiyeen gaari kooyal ah oo ay wateen ciidamo ka tirsan booliiska kenya qaraxa ayaa ciidamada kenya lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana uu ka dhacay duleedka magaalada mandheera ee dhulka n f d ee ku jira gumaysiga kenya waxaana ciidamada kenya qaraxaas uga dhintay ugu yaraan afar askari halka dhaawacuna uu gaaray siddeed kale kuwaas oo saddex ka mid a ay xaaladoodu aada u liidato waxaana lagu wadaa in loo qaado magaalada nairobi halka laba ka mid a dhaawacyada sidoo kale ay gacmaha ka go-een kuwaas oo iyagana laga dayrinayo xaaladooda caafimaad ciidamadan kenyaatiga ah ee qarax lala beegsaday ayaa ka soo baxay magaalada mandheera waxaana ay ku sii jeedeen deegaanka raamo ee isla gobolka mandheera balse rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka howlgala gobolkaas ayaa dhexda u galay waxaana sidoo kale gubtay gaarigii kooyalka ahaa oo ay wataan ciidamadan kenyaatiga ah ma ahan markii ugu horreysay oo khasaare baaxadle la gaarsiiyo ciidamada kenyaatiga ee ku sugan dhulka muslimiinta ee kenya xoogga ku haysato dhanka shabeellada hoosena wararka ka imaanaya deegaanka ceelasha biyaha ee dowladka magaalada muqdisho ayaa sheegaya in xal rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay halkaa ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray xasan abuukar oo ku magac dheeray xasan guuleed askarigan ayaa waxa uu si gaara kaga tirsanaa ciidamada sirdoonka dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana xalay ku qaarajiyey deegaankaas ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho mid ka mid ah askar loogu talagalay inay etoobiya xuduud beenagta difaac uga noqdaan oo soo baxsaday ayaa waxa uu soo gaaray walaayadda islaamiga ah ee bakool etoobiya oo ay wakiil ka yihiin saraakiil iyadoo u carbisan oo soomaali ah ayaa deegaan dhaca xuduud beenaadka waxay ku tababartay maleeshiya qabiil si ay danaheeda uga shaqeeyaan maleeshiyaadkan oo abaabulkooda muddo la waday ayaa markii tababarka loo qabtay waxa ay bilaabeen in ay qaarkood baxsadaan nin ka mid ahaa maleeshiyada xaduud beenaadka lagu tababarayay oo soo goostay ayaa isu soo dhiibay maamulka xarakada shabaabul mujaahidiin ee gobolka bakool asigoo ku sugan deegaanka boordhaxolle ayuu warbaahinta la hadlay magacay waxaa la naasir faarax qalon baa lahaa waxaan ka tirsanaa ciidanka macawisleyda ee adiga ee laga mar dhow la aasaasay ee waxaa weeyaan gaasanka ee marna af arri ku tababarinahayay saddex bilood ku tababarinahayay ee uu xukumo cabdirashiid haa cabdirashiid xasan faarax oo xildhibaanka u xukumo waxaana lagu tababarayay meesha ladhaa af caro waxay ka tirsan tahay iyadana waa etoobiya laga xukumaa laakiin waa xuduudda wuxuu sheegay in loogu talagalay iyaga amaba loo diyaariyey si ay u difaacaan oo ay u ilaaliyaan ciidamada etoobiya waxaa la sheegay malaha ciidankii markii hore inay goryaale malaha la keenahayo ma ahayn hadafku ama malaha qabiil qabiilku ciidan qabiil buu ahaa in meelaha hadda magaaladan qurdube ee la aasaasay iyo gorayaale meelahan ay iska joogaan ba ahayd markii laakiin hadda gorayaale la keenay ee u dambeysay malaha waa la bedelay oo malaha ciidanka etoobiyaanka aha ee deganaa gorayaale yaa weliba laga soo horreysiyo xagga xuduudda la dhigay malaha waxaa la lahaa malaha shabaab baad la dagaalaysaan etoobiyaanka difaaciya u noqonaysaan baa layidhi etoobiya waxaa weeyaan annaga waxaa weeyaan dhibaato badan xasuuq badan bayna soo marisay lixda nina meesha waxaa weeyaan ay ku xasuuqday ku dishay mid aabahayba mid adeerkayba mid wiilan adeer u haybuu ahaa ani marka waan qaadan waayey niyadeyda iyo waxaa mn fahmilkayga hataa kolay waan qaadan waayey gorayaal seed ku imaata hataa koley ani waan isdhibi waay asigoo hadalkiis sii wata wuxuu sheegay keligii inaanu ahayn ee ay jiraan ciidamo amaba maleeshiya kale oo baxsatay waa ila qabeen in badan oo badan baa ila qabtay oo haddaba tagtay oo waxaa weeyaan aada u cabsanayo sababtoo ciidanka muddo badan waxaa weeyaan oo goostay oo waxaa weeyaan ka tegay oo hadda luuq xagga galay xaq qayb waxaa weeyaan baadiyaha galay qayb qurdubeya xaggaa u laabtay malaha qayb badan oo waxaa weeyaan aada u badan baa wax oo cusbo imaato qaarkeed intay soo tagtay cusbiya karaban iyo imaato la qaabili waayey ciidanka waxaa weeyaan xagaayadiisa aad bay iskaga badnayd etoobiya waxa ay haysataa dad badan oo ay tababaratay kuwaas oo danaheeda ka shaqaynaya askarna u badan laakiinse waxaa jira kuwa sida askarigan oo kale mararka qaar ka baxsada amaba ka goosta marka ay fahmaan xaqiiqada biyo kama dhibcaanka ah dibadbaxyo rabshada wata ayaa mar kale waxay dib uga qarxeen waddanka kenya kuwa oo saamayn ku yeeshay ganacsatada soomaalida ee ku nool xaafadda islee ee magaalada nairobi mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya maalintii talaadada ee shalay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya waxaa ka dhacay banaanbax rabshado watay oo looga soo horjeeday dowladda kenya kaasoo ay dhigayeen kooxaha mucaaradka ee waddankaasi booliiska ayaa dadka dibadbaxayaasha ah u adeegsanayay sunta dadka ka ilmeysiisa banaanbaxayaashan oo taageersan ninka loogu magacaabo rayla odinga oo ka mid ah mucaaradka ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan qaabkay u dhacday doorashadii sanadkii hore lagu qabtay waddanka kenya ee lagu doortay william ruuto ah madaxweynaha waddankaasi iyo maciishada qaaliga ah ee dalkooda ka jirta intii uu socday mudaharaadkan waxay dibadbaxayaashu dabqabadsiiyeen gaari xamuul ah oo marayay gudaha magaalada nairobi una socday waddanka ugandha darawalka gaariga la gubay oo waraysi siiyey warbaahinta ayaa ka sheekeeyey sida lagu gubay gaariga uu wadaha ka ahaa wuxuu sheegay inuu ka soo safray magaalada mombasa kuna wajahnaa magaalada kambaale ee dalka ugandha wuxuu tilmaamay in dibadbaxayaashu ay isku dayeen inay boobaan gaariga xamuulka ah balse markii u suurageli weysay inay iska furaan qaybta dambe ee gaariga ay dabqabadsiiyeen qaybta hore wuxuu intaa ku daray in naftiisa oo keliya uu kala soo baxsaday isagoo aan wadan waxaan ka ahayn telefoonkiisa warkii oo dhegeystayaal eedinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa